haatanna dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii martida mikrofoonka oo inoo haya ridwaan xaaji cabdiweli
toddobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku waraysanayaa aweys waasuge oo ka mid ahaa macalimiintii kuliyaddii luqadaha ee jaamacadda ummadda soomaaliyeed ama loo yaqaana gahayr kusoo dhowo marka hore barnaamijka waasuge waad mahadsan tahay ridwaan xaaji shan iyo tobankii sane ee u dambeysay waxaad sameynaysay barnaamijyo kala duwan oo la xiriira farbarashada iyo naxwaha soomaaliga maxaa kugu dhaliyey markii horeba
runtii waa su-aal yani aada iyo aada u weyno muhiimad weyn u leh runtii haddii aan yani hadda uun yidhaahdo sababaha aniga u dhaliyey yani in aan u kaco farbarashada iyo naxwaha af soomaaliga shan iyo tobankii sano u dambeysay dhowr telefishon ee soomaaliyeed aan kusoo bandhigay yacni waxa igu dhaliyey wax kale ma ahan waa shaqadaydii bay ahayd wixii aan wax u soo bartay oo aan mataqaanaa yacni canshuurtii ummadda aan wax ku soo bartay oo aan kuliyaddii af soomaaligaan ku dhigi jiray luqadaha cilmi afeedka waxaa la yidhaahdo markaan wax soo bartay burburkii markau dhacayna dibadda imid oo aan arkay dibaddiina runtii xaaladaha ay ku sugan yihiin caruurtii soomaaliyeed ee iisha qurbaha gaar ahaan dalkan ingiriiska gaar ahaan london laga bilaabo kun iyo sagaal boqol sagaashan iyo saddexdii yacni markaan arkay yani dhibaatada ka haysato yani xagga hadalka iyo xagga qorista sheeko xiriirtii dhaqanka soomaalidu waxaan u kacay runtii aan ise allay lehe shaqadaadii halkaanay kasii soconaysaa taasaan ku bilaabay oo aan runtii saddex canug laba canug xaafadaha igu dhowdhow degnaa inaan isu keeno oo aan yacni xuruufta af soomaaliga isku dardarka qorka sheeka xariirka wixii intaa ku sheekeeya runtii arrimahaasa horta igu dhaliyey laakiin kasakoogu waxay ahayd shaqada aniga aan yacni aan leegu soo barbaarshay oo aan wax aan wax ku soo bartayba waxay ahayd runtii inaan yacni wixii aan soo bartay ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogto inaan u baahiyon u fidiyo ilaa hadda waa wadaa soddon sannadood runtii burburkii markuu bilowday ilaa haddaan wadaa oo maaragtay buuggii farbarashadaan qoray naxwihii af soomaaligaan qoray caruur aada u fara badan oo aan ugu dhigay yacni meele kala duwan iskoolaadkooda markay saacadaha iskoolka xiraan waxaa yacni la sii jira saacad dheeraada alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin waxaan mataqaanaa dugsiyadii markii yani malcaamadaha kala duwan sida yani masjid ulquwa saddex boqol oo ardaan wax ku baray oo soomaaliga ilaa dhowr biloodan dhigayay church road meel la yidhahdo lagurista ingirida ayadana saasoo kale xaafad golo ku taalo ciidan ishek koonfurta london la yidhahdo enfield xaafado badan ka kala dhigay waxaa garab socday marka inaan baraarujin u sameeyey ummadda soomaaliyeed ku baraarujiyey qurbad joogta iyo gudahaba yacni aan u kacay uhiilinta afka hooyo oo yacni aan arkay in yacni uu burburay in uu haykalkii halkii uu ku dabaalan jiray ku nasan jiray oo waayay jaamacadihii waxbarashadii guryihii maxaa la yidhaha wasaaradihii jaraa-idyadii yani burki burburkiiba wax ka galay runtii marka yani waa maarata waxyaabaha igu dhaliyay ka mid ahayeen oo aan yani aada iyo aad ilaa haddaan u wado waana runtii waana waana shaqadeyda weeyaan marka lagu nool yahay ee dalalka qurbaha dhibaatooyin badan ayaa dhinaca marka laga hadlayo luqadda ka haysta caruurta iyo barashada af soomaaliga adna buugaag ayaad qortay sidee wax looga qaban karaa dhibaatadan ayay kula tahay maasanid ridwan waa runtii dhibaatadu ku saabsan xagga ii sheega caruurta qurba joogta gaar ahaan caruurta halkan ku dhalatay yacni sida wax looga qaban lahaa xagga yacni barashada qorista iyo ku hadalka caruurta qurbaha ku dhalatay ee soomaaliyeed waxay yacnii ku dhex nool yihiin bulsho kale iyo deegaan kale oo aan soomaaliya ka tirsanayn ee yacnii dal kale ah oo luqad kale looga hadlo oo madarasada iyo iskoolaadka ay tagayaan yacni af kalo af ingiriis wax lagu baro ama ay ku xiran tahay dalka markaas waalidiinta ay ku nool yihiin ama hano yurubkan kala duwan ama danimarka holland ama helsinga germany itaaliya france wixii lamida ingiriiska xiriirka waxaa yar marka waalidkii iyo caruurtii ay wada hadli lahaayeenba ay wada sheekaysan lahaayeenba dalkan ingiriiskana marka dadkan ugu nimid caruurtooda waa lala sheekaysta waxay ku leeyiin talk to your children caruurtaada la hadal marka xiriirkii wada sheekaysigaa lumaya marka maadaama soomaali ay yihiin yani waxaa meesha cunuga wuxuu luminayaa codayntii soomaaliga buu luminayaa marka haddaan maalin walba lala sheekaysanin waalidiintii marka sanadihii ugu horreeyey dhibaato weyn baan la kulannay oo aniga kambayn weyn baan qaaday oo lolo weyn baan qaaday oon leeyahay caruurtiina guryaha la fadhiista la hadla la sheekaysta sida yani sida afka uusan uga lumin waxaa marka la ogaaday yani inay soo baxeen sanadihii ugu horreeyey sagaashan iyo saddexdii afartii shantii lixdii todob caruur carabkooda wada weynaaday oon xuruufta soomaaliga aan karin oo leh abatii maamanu abay amalamna abay hooyo maamama halka toleen ay soo baxday oo aynu u adkaysan weynay oo aynu yani shirar barba qabanay oaan u macnaynay waalidiintii in caruurta markay ka soo baxaan iskoolka ay yimaadaan xaafadda yacni in ay la fadhiistaan markay dharka iska dhigaan ay nastaan ay wax cunaan inay miiska soo fadhiisiyaan waa gartay ahamiyad intee la eg ayay leedahay marka in la helo goobo lagu barto af soomaaliga
aada bay u adkaatay runtii in la helo goobo ama xarumo caruurta wax lagu baro ee soomaalida ay leedahay ama ay soo karaysato xataa sababtoo ah soomaalidu yani xoogaa waxaad moodaa qurba joogta ah in soomaaligubu xoogaa uu yani somali languageka iyo maaratay aan muhiimad la siinin sanadihii u horreysay hase yeeshee markaan dambe xoogaa la fahmay kadib markaan cambaign oloola weyn qaadnay oo telefishinada iyo buwagtii iyo mataqaana meelo kala duwan caruurta inaan ku kulmino oo yani oo si kumeel gaara caruurta yani loogu baro afkooda dhaqankooda iyo soomaalinimadii wixii iyo sheeko xariirtii iyo loogu soo bandhiga ah runtii goobihii maadaama la heli waayey waxaan ka dhadhacsiinay waalidiinta soomaaliyeed inay iskoolaadka la xiriiraan maamulayaashay la hadlaan sidii caruurtooda loogu heli lahaa qolal saacadaha markay kasoo dhameeyaan iskoolka hal saacad loogu daro ee loo dhigo soomaaliga loo dhigo af soomaaliga loo dhigo taasaa lagu guuleystay meelo badan oo aniga aan ka sameeyey xataa aan ka dhigay waxaa kaloo lagu guuleystay yani in jaalidaha kala duwan masaajidyada inay yani ay casumaan oo aan yani soomaaliya caruurta udhigo lasoo uruuriyo qubaa ka mid ah masjidul quba saddex boqol ardaygaarisa baan baray ilaa muddo shan afar asbuuca waxaa ka mid ah yani charge road williston green masjid ku yaalay jaaliyad ku taalla ayagana sidoo kale waxaa ka mid northka ka mid ah infield waxaa ka mid iska ka mid ahay marka waxaa qaab waxaynu keena maadaama goobo aan la waayey soomaalida ay leedahay in sidaasi aan loo warwareego oo afar asbuuc laba asbuuc caruurta wixii loo heli karo aan yani yani xilli walba meel aan ku carara marka maxaad ka xusi kartaa buugaagta aad qortay mase lagaa iibsadaa
waxaan habeeyey aan isku daba riday laba boog labadaas buug waxaa farbarashada caruurta waxaa la kala yidhaha farbarashada caruurta naxwaha af soomaaliga farbarashada caruurta u horreeyey waxaa oo aan qoro wuxuuna ka dhashay runtii barnaamijyadii kala duwanaa ee ku saabsanaya farbarashada caruurta qaababkii aan usoo bandhigay xuruufta af soomaaliga buugga marka waxaa marka yacni sal u ah kobciye farbarashada caruurta xuruufta af soomaaliga wuxuu ka koobayaa marka xuruufta af soomaaliga isku shaqal dheer iyo shaqal gaaban iyo shibaneesha iyo isku dardarka qor akhri isku dardar hingaad ama higaadi yani yani intaas markuu canugu bartay duruus gaagaaban marka oo ku saabsan adeega oo kale iyo adeega waxyaala kala duwan todobaadkii ilaa tiradii ku qoran yani saas u qoran laba saddex afar shan lix todoba sideed nambarkan aan ku hordhigaa xisaabtii tiradii maalmihii dabeecad adeegii dhaqan soomaali cunto soomaali buugga waa kobciyaa layidhaha buuggaa farbarse caruurta markaan diyaargareeyey waan habeeyey labada kun iyo tobankii daabshiil baan u tagay anigoo koobi wata waxaan buuggahan leen daabaco daabshiil kheyr ilaahi ha siiyo xaruntan saad hool baan waxaan tagay iisheeg ay ku leeyihiin london waa jibal agaasimahan u tagay alxamdulilah buuggii akhri waa fiiri wuxuu yiri buuggaan waa yani annaga kuu daabacayno saasaa daabacadda ugu horeysay qarajii ugu horeeyey dahabshiil ee baxshin jazaakum allah khayran dahabshiil khayr ilaah idinka siiyo labada kun iyo tobankii yani buuggii labada kun iyo tobankii ilaa hadda waa la iibsadaa daabacadda ugu dambeysa hadda wuxuu ka soo baxay dhowr bilood ka hor maxaa la yidhaha hiil hiil brice oo ku taala qaahira anfacaya waana la dalbadaa waxaa kaloo jira asigana naxwaha af soomaaliga ayaan qoray asigana qaahira lagu soo daabacay naxwaha af soomaaliga sidoo kale wuxuu ku dhashay barnaamijyadii faraha badnaa ee telefishinada ka baxaya ururiyey waa cilmiyey yani haddaad aragtid naxwaha af soomaaliga aragtaan wuxuu u samaysan yahay like english grammar af soomaaligan sidaa soomaaliga ugu aqayna baan ku dejiyey kafiif buu yar kafiif weyn asigana waxyaala badan buu looga faaidaysan karaa
waayahay waasuga ee warbaahinta soomaalidana muddo dheer ayaad la soo shaqaynaysay sidee lagu horumarin karaa haddii aad eegto warbaahinta iyo afka hooyo
warbaahinta muddo dheeraan ka shaqaynayey telefishinkai ugu horreeyaan ku bilownay halkan laga furiyo two thousand iyo shag eight laakiin aniga ka hor baan waxaan wasaaradda warfaafintan ahay gurubkii loo qaatay toddobaatan iyo saddexdii ayaan ka mid ahaa iyo shag cawka ilaahi u naxariista iyo teere iyo iyo dalmar iyo aniga iyo cabdi idriis iyo yunis caluur iyo waa badnay sideetan aan ahayn kuwaasaan ka mid ahaa xigdigta oktoobar aan waaxda qoraalkan aaday marka asalkayga wasaaradda warfaafintan kasoo jeedaa kabacdian jaamacadda ugu wareegay sideetan iyo afartii marka xagga marka hadda markii su-aashaada usoo noqdo kaalinta yani warbaahintai ka qaadatay afka hooyo warbaahinta kaalin bay ka qaadatay runtii afka hooyo markii loo qaada kaalinta xagga yani ah yani hadalka yani markii la fiiriyo yani gaarsiin ahaan af soomaaligaas lagu hadlayo barnaamijyada lagu tabinayo maaragtay lagu fidinayo iyo qoraalada qaarkood mataqaanaa inay haba iska qaldanaadaan meelaha farta lagu qoray lagu soo bandhigay iyo barnaamijyada ku saabsan mataqaanaa af soomaaliga ku saabsan oo hadda shan iyo tobankii sano dambe anigaan kusoo bandhigayey ee haddii warbaahin ay ahaan lahayn adkaan lahayd yani sidii loo gaarsiiyo jaaliyadaha soomaaliyeed ku kala nool yani north america us a canada europe australia carabta africa meel walbo adkaan lahayd marka warbaahintan ku gaarsiinay barnaamijyo aad u fara badan aan qiyaasi karaynin shan iyo tobankii sannadood kaalintaasi warbaahinta ka qaadata afka hooyo runtii markii loo eego intaas ayaan toddobaadkan kusoo gebagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku waraysanayay aweys waasuge oo ka mid ahaa macalimiintii kulliyaddii luqadaha ee jaamacadda ummadda soomaaliyeed ama loo yaqaana gahayr inta mar kale aynu kulmi doono waa ridwaan xaaji cabdiweli oo idinleh nabadgelyo